doctor cabdirasaaq axmed qurba joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu bacda salaan ilaahay baa mahad iskale waxaan mahad u celinaynaa macal ucelinayaa macalimiinta fadhida goobtan ee soo ajiibtay inay una soo diyaargarowday inay ka qayb qaadato koorsadaas soo abaabushay maamulayaasha iyo macalimiinta kale iyo inta wax dhigaysaba waxaan u celinayaa mahad ballaaran ilaahay baa mahad iska leh sida aynu la soconno waxbarashada halkan iyo iskuulkan iyo dhulkan aynu hadda joogno xaaladaha lagu lala soo maray ee ragga halkan goobtan fadhiya iyo inta maqniba ay la soo mareen wax laga sheekeyn karo maaha runtii marka laga sheekeynayo qolyihii gobodnimo doonka ahaa iyo halka ay gobodnimada usoo mareen iyo wa wax lamida wey iskuulkan hadda aynu fadhino waa ugu yaraan laba boqol oo kilomitr laba boqol oo mitir oo iskugu yara wadankii intii burburku wadanku jirayna meel kasta oo dawladi lahayd waa la boobay waana la googoostay rag baa la soo kifaaxay oo usoo qaday oo usoo gaajooday oo camal la-aan u ahaa oo dul fadhiyey rag baa lacag haystay oo ganacsanayay oo qiimo kasta ku baayacayay dhulkaa nimanka iskuolkan joogay haddii ay intaa iibsadaan qeyb kamid ah yurub iyo maraykan bay joogi lahayn maanta oo ku filaan lahay waxaan xasuustaa maamu maamulaha halkan hadda ninka caarooga cabdi cabdiweyne khayr allaha siiye waxaan xasuustaa isaga oo baadiye u caraaba oo ar yar intuu dhaqday baadiye u caraabo oo subxi inagelinka horena halkaa yimaado oo intaa lasii soo jarmaado halkaa wax ka bixiya galabtiina duurkiina baadiya caraaba hadduu dhaqaala haysto dee ma ara ma aadeen baadiye way la gashay ragga badan oo goobtan fadhiyaa la qaba iyo gool maqanba way hawshaa way way kula jireen iyagoo aan shilin qaadanayn bay dhigayeen iyagoo aan wax ku filan qaadanayn bay dhigayeen yacni waxaan kusoo koobayaa dhib kasta hadduu jiro way usoo mareen hadda ka horna waan ka hadlay ragga la gireerka ahina hadday gireerkooda meesha u shaqa tegay ay u shaqa tagaan hadday noqoto hay-ado hadday noqoto maxaan ku idhahdaye shirkado cid walba number one kay qaadan lahaay de wiil yaroo aan waxba ischoolba soo dhigan ama dugsiga dhexe soo dhigay dhigtay baa xawaaladaha ama ushaqeeyo ama shirkadaha ushaqeeyo oo xogay ama dugsiga dhexe markuu dhigay adeerow adeerow iyo filan iyo inta xogay qaraabe lagu geeyo shaqeeye wiilkaa iyo marka takar cumar cigaal ay imtixaan wada galaan shirkadaas imtixaan soo wada dejiso waxa weya nin waliba wuxuu heli lahaa waa la ogi may hungurayn waxay ku dhabar adeygeen inay ilmahooda wax baraan waxaynu ognahay dhibka ay leedahay macalinimadu iyo baahida iyo rafaadka iyo ninku markuu subaxii soo kaco ee waxa uu ku break koob shaaha ku caba aanu haysanin uu afar xiisadood ama saddex xiisadood ama shan xiisadood uu bixiyo ilaa toddobada ilaa labiyo tobanka ama kowda uu taagan yahay sabuuradda dhibkaa uu haystaan waan dareemeyna hadduu suuqiisa iska fadhiyo iska naso waxa laga yaaba inaanu dhibba dareemin rag baad intaa haddana dacweynaya oo inqilaabayay oo mu'aamaradeynayay oo lahaa waxbaa iskuullada lagu qaataa oo lalahaa waxbaa kun barnaamij sheegayay cabdiweyne intaa hadda de waxa weeyaan dhulka intaa leeg isaga iyo rag lamid ahun baa sababay inay joogaan gobol ay ka dhisan yihin dhulkaasi kabid qabaana ma jiro gobolka intaa leeg waa ku jira darega ku jiro kamid yahay waa wada garanaynaa boosaaso kama jiro dhul intaa la-eg garowe kama jiro galkacyo kama jiro hargeysa kama jiro dhul intaa la-eg oo iskuol haystaa kama jiro iyadoo weliba magaalooyin naga waaweyn ay wada ahaayeen yani dhulkaasi raggaas haddana intaa dacwaa lagu wadaa intaa rag baa dacweynaya wasaaraddaa laga dacweynaya deegaankaa laga dacweynaya waa ninkii la siin lahaa ama raggii la siin lahaa isagii ragga lamidka ahi abaalmarinta la siin lahaa ee dal iyo dibadba inta la isku xilqaamo la odhan lahaa nimankaasi waa haliyeeyo baal dahabaa la siiyey gabar yaroo heestaa la siiyaa abaalmarin intaasoo dahab iyo intaasoo baalki adduunka inaguna waxa weyan qofkii maanta waxbarashada ugu qiimaha badnayd gacanta inoogu hayay iyo nimanka inoogu hayay baynu intaa waxaynaynaa qaar baa anagu dee dawlad baa qaar baa yidhaahda maxadkan waxaa lag waxaa lagu tababaraa al-shabaab iskuolkan al-shabaab baa lagu tababaraa oo dacwana loogu keenaa iskuolkan al-shabaab baa laga diraa kan macalimiintiisu waa al-shabaab waxa weeyaan wax alaale waa waxa waxaa dhigta miduu adeeru yahay ama miduu ibn adeerkiisa ama wax laga yaabo aan waxbaba laga qaadin oo asxaan looga axeeyo bilna waxxela bilna xisoo waaya baa dhigta waa halkuu odhan ku taageeri lahaa ee odhan lahaa waxa weeyaan nimankaasi waa dadaalayaan khayr allaha siiya baa laleeyahay iskuolkani waa kan iskana waa kan macalinkani waa kan kani waxan uu qaataa ya intaa intaa laleeyahay waxa weya waxa weya runtii waxaynu u hadhnay oo ummadda uga hadhnay waa talaxumo iyo aqoontii aynaan waxba u aqoonin waxbarashada waxba uma naqaano ardaygu marka uu dugsiga dhexe ka baxe ee magaciisa qori karo waxa weeyaan baadul iska noqonaya ama meelaha trisbey waxbuu noqonaya ama meelahaas fuuli maalin heliy maalin waayo ka shaqaynaya yani waxbarashadii qiimaheediiba halkaa taagan wuxuu isu arkaa inuu aqoonba dhameeyey waalidkiisii waxay leeyihin mar haddii uu warqad qori karo hawshan iyo kharaskan iyo darada naga daayo oo ordo beriska bilxamaad beriska noose xamaad duruuftu iyada oo qofku maalinna iyagoo dadku beer gelina beer soo fala bay gelina waxbartaan koonfur xamar oo aada ogtihiin inta dhib iyo madfac iyo dagaal ka socda dhammaanta soomaaliya waxbarashada ugu haysata waa ogna caruurteena halkan inta laga qaaday yaa kuleeteyn xamara la geeyey soo saa ma jir reebuhooda yaa kuleeteyn xamara lagu soo xareynay waa meesha afilatan saxbadu ka dhacayso inagoo nabadgelyadaa haysanana waxa weeyan waxaynu dhisan kari weyne toban qol oo yar oo kuleeta iyo macalimiinteenaasoo aynu aamino oo nidhaahno noo dhigo runtii qolyaha qolada qurba joogta oo hadda ka horna aan ka hadlay haddana axmed cabdigure inagala joogo iyaguna qoryahan bay inoo iibiyaan xagga waxbarashada waxba inagama taraan waxay yidhahdaan reer reer hebel intaasoo qori buu leeyahay anagu hal qorin amale maanta haddii laisku dhufto maxaan maxaanu ku dhaqaaqaynaa dabeedna waa reerka laba qori ha loo iibiyo ha qorigii meeluu la aadayo male lama yidhaahdo laba arday reerkaan wax u barno aynu ka bixino fiiga labada arday markaynu wax barno labada arday ha shaqo tage iyagaa reerka wax taraya runtii iyagana waxaan leeyahay waxbarashada xaggiina naga gacan qabta xaggiina naga gacan qabta baan leeyahay macalimiintana waxaan leeyahay saddex iyo labaatankii bishii sagaalaad bayd maalintan xafladii halkaa joognay ee aan lahayn macalimiinta aan ka hadlayay waxa la tara lahayd alxamdulilahi rabbi alcaalamiin caawa haddinao gurigeeni joognaa waxbarashadiina inoo timi insatafkiina halkii waxbarashadii ardigii baalkii isugu keen yimaadeen oo mid waxbaraya iyo haba yaraateen iyo mid waxbaranaya ay noqdeen alxamdulilah berina waxa weeyaan ka badan baynu helina ana waa la aqbalay hadalkaygi hay laawin waxaan leeyahay qoladan profesorka iyo qolyaha inoo yimi aad baan ugu mahad celinayaa iyaga iyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna dadaal badan samaysay sanadkan oo la waayay arday dhibcihiisu reebaan mooyaane arday aan scholarship waayin aanu jirin sanadka ardaygii dhibcihiisu reebaan nasiibkii laakiin nasiib wanaagna u yar baynu inteenu waaba fiicnaydba maanta waxaan maqlay inaad degeysanayseen ma aqaane garoonkaad garoowe ardaydii ka dhoofaysay etoobiya aadaysay oo markii laga hadlayay wasiirku ka hadlayay markii ardaydii laga hadlay arday markuu hadlay reer garoowe ardaygii labaad waxay ahayd ina deeq ciise xaaji cumar ay ahayd microfonka markii ardayda laga dhex maray qof walba fiiradiisa looxaynay alxamdulilah arday uu dhibciisu reeban mooye arday maanta le waxbarashadii waan ka waan waayey ma jirin waxaan xasuustaa maalintii imtixaanka ardaydaasi ay gelayeen oo muraaqibkii iyo qolyada wasaaraddu ay yimaadeen baan ardaydii imtixaanka gelaysay cabaar meel isla taagay runtii aad bay uma waran xumaaye wiil wiilasha kamid ah wuxuu yihi kolley haddaanu haddeer ka baxno dugsigii ka baxno meel aanu aadayna ma jirto puntland waxba nooma hayso marka waxa weeyaan maanta maantana waxa weeyaan dee maaha waxaan filayaa ninkii adigu markiskiisu reebo mooyaane nin waxbarasho waaye ma jirin oo scholarship waxaan leeyahay professor cabdirasaaq oo nin reer buuhoodla ah oo nin maxaan ku idhahdaye ah professorkii jaamacadda raggii garowe iyo boosaasaba ka aasaasay anaga xun dheer aan isu leenahay nimankaas qolyaha laamiga u dhow runtii waana naga orod badan yihiin waana naga hunguri badan yihiin baalkii waa ufaramidanahay islaanay baalkaygii maxaarkaygii waa ufaramidanahay dabaasha waa ufaram aqoon waxbarasho waa ufaramidanahay cabdisaaqo waa ufaramidanahay wixii aad noo heli kartaan ee aad noo soo riixi kartaan ee noo soo guri kartaan wax qaybta nimankaas tolkaya ah waana naga dheereeyan waana naga hunguri badan yihiin lama qaybsan karna waxaad noo soo gogi kartaan iyo xogaanta aanu fognahay iyo wax badan xeeriya wax badan xeeriya oo noo xeeray barnaamijyo kale oo runtii aada inoogu faa'iido le bu noo sheegay cabdirasaaq uuna inoo sheegi doonaa oo iyaguna arday arday dugsiyada sare ka baxay hadda oo ninkii iskuullada wax ka dhiga isaguna uu waxbarasho la siinayo inta iskuulku socdo hadhowna garowe uu tegayo barnaamijyada runtii waxaan qabaa maanta tanis baynu haysanaa macalimiinay in badan baad beerka usoo jiifteen nin baa bishii waaa la soddonkii soomay oo maxaa la ku afuray markii ugu dambeysay xaaraan ku afuray intaad intaas labaatan sano silic iyo rafaad iyo baalkin kusoo jirteen maanta markii bahashi macaankeedii la dhadhamiyey waxa weya waxaa la rabaa inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan waxaa la rabaa inaad barnaamijyo kale oo horumarineed samaysaan oo ardada ka hadhay kuwa gidaarada jiifa inaad idinkuna mar haddii waanu xogay gacan helnay inaad idinkuna gacan siisaan baa la rabaa inaad barnaamijyada intaad soo diyaarisaan kale wixii dibad aynu udirayno aynu dhiibno wixii gobolla aynu udirayno aynu aad soo diyaarisaan inaad marka waxa weeyaan maanta de waxa weyan qofku moral buu ku shaqeeya maanta moralkiin waxa weya moralki waa fiican yahay inaad soo diyaarisaan barnaamij maxaan ku idhahdaye arda waxbarasho oo taya le oo ardaygii haday kuwa aan iskaga bixin karin kuwaan fiiga iska bixin karin ee danyarta ah kuwa agoomaha aan waxba haysanin kuleet yar oo lagu waxeeyo inaad barnaamijta qof kalooba ra'yigaaga ama kooxkoox isla soo diyaariyo oo intaad soo diyaarisaan professorka u dhiibtaan ayna laqayla tago qolyaha qurba joogta rag badan ba hadda magaalada jooga qolyaha aynu udhibno qolyaha aynu mar isu isu yeedhano qolyaha qurba joogta anu la xisaabtano reermigu wuxuu odhan jiray jilaalki maxaad reerna ku darsatay guri cadoo qurux badan inay noo dhisaan maaha guriga cadee quruxda badnaa caruurihiina reeri waa kasoo xareeyeen waxaa la ka kaalay oo guriga cadee